waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
kulanti wacan khamiis wanaagsan dhammaantiinba meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada malban maanta waa khamiis ay taariikhdu tahay shantii febraayo laba kun iyo lix iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil warka madaxdiisana waxaa ka mida maanta dowladda federaalka oo u musuusuqaysa inay joojiso cashuur dhimista macaashka guryaha ee la yidhaahdo capital gains tax iyo maraykanka oo austraaliya ugu baaqay inay ganacsi wadaagga ku saabsan macdanaha muhiimka ah ka soo qayb gasho haddana warkii oo dhan sharci ayaa la hordhigay baarlamanka federaalka maanta oo febraayo ay tahay shan si loo xaqiijiyo madax bannaanida iyo joogtaynta guddoomiyaha qaran ee carruurta first nations tallaabadan ayaa rasmi ka dhigaysa magacaabistii suu ann hunter oo sannadkii hore loo magacaabay inay noqoto guddoomiyaha qaran ee buuxa ee carruurta aboriginal iyo torres straight islanderska fursadaha lagu xidho carruurta first nationska ayaa toddobiyo labaatan jeer ka badan fursadda lagu xidho dhallinyarada kale ee aan indigeneska ahayn sidoo kalena toban jeer ka badan fursadaha lagu hayo meel ka baxsan gurigooda nin sagaal iyo toban jira oo reer sidney ah ayaa la filayaa in maanta maxkamad la saaro waa maanta oo khamiis ahe kadib markii lagu eedeeyey inuu khatarah internetka ku geliyey qof madax ah oo ka soo jeeda waddan kale booliiska federaalka austraaliya ayaa baaritaan ku bilaabay bishii lasoo dhaafay kadib markii la helay warbixin ah in hanjabaad khatar ah lagu qoray baraha bulshada toban sannadood oo xariga ah ayuu waajihi doonaa haddii lagu helo dembiga ah inuu internetka ku sheegay inuu dili doono qof waa laga diiday in lagu sii daayo damiin dowladda federaalka ayaa la rumaysan yahay inay ka fiirsanayso in la beddelo ama la tirtiro cashuur dhimis horay u jirtay oo la yidhaahdo capital gains tags si loo xalliyo usinaanla'aanta guryaha ee jiilasha kala duwan iyo in la xakameeyo sicir bararka heerka capital gains taxku hadda waa cashuur dhimis boqolkiiba konton ah oo loo sameeyo faa'iidada ka soo baxda guryaha maalgashiga cashuur dhimistan capital gains taxka la yidhaahdo iyo sidoo kale nidaamka negative geerinka la yidhaahdo ayaa lagu eedeeyaa inay ka mid yihiin sababaha kordhiya qiimaha guryaha sidaana u adkeeya helitaankooda xukuumadda donald trump ayaa dalal ay ku jirto austraaliya ku boorisay inay ku biiraan iskaashiga cusub ee ganacsiga macdanta muhiimka ah si looga hor tago bay yidhaahdeen inuu shiinuhu hoggaamiyo nidaamkaas wasiirka khayraadka austraaliya madeleine king ayaa ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka wasiirada oo ka dhacaya washington halkaas oo ay ka soo qayb galeen sidoo kale midooda yurub iyo saddex iyo konton dal oo kale madaxweyne ku-xigeenka maraykanka j d vans ayaa dalalka ku booriyey in ay saxeexaan heshiiska ganacsi kaas oo ujeedkiisu yahay in la dhiso qiimo saldhig ah oo loo dejinayo macdanta looga baahan yahay ama loogu baahan yahay teknolojiyada sare sida difaaca iyo tamarta warbixin cusub ayaa ku boorinaysa austraaliya inay xoojiso xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka amni ee ay la leedahay dalka taiwan inkastoo ay jiraan khataro ka imaanaya dowladda shiinuhu tan ayaa ah xilli istaraatiiji ah oo ku soo beegmaysa xilli uu shiinuhu kordhinayo cadaadiska militari iyo howlgallada loo yaqaano grey zone oo ka dhan ah jasiiradda taiwan peter dean nin la yidhaahdo oo wax ka qoray warbixin ay soo saareen united states stade center islamarkaana khabiir ku ah difaaca ayaa sheegay in habka hadda austraaliya u wajahdo arrintani uu dhaawacayo kalsoonida iyo qorshayaasha siyaasadeed ee muddada dheer warkii maanta oo khamiis ahina intaas ayuu ku dhan yahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somaali